إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan weerar ayaa xalay lagu qaaday ciidanka fadhiisinka ku leh deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose khasaare ayaa ka dhashay madaafiic darad lagu garaacay saldhigga xalana ee shisheeyuhu deggan yahay dowladda itoobiya ayaa culays ku sii kordhisay dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato mu'asasada almalaaxim ayaa baa'isay kelimaddu ujeedinaya amiirka cusub ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab sheekh khaalid darfi munaasabad gebagabo u ahayd cashirka tafsiirka qur'aanka kariimka oo muddo socday ayaa lagu qabtay masjid ku yaalla wilaayada islaamiga ee gedo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa bogaadisay heshiis ay dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhex dhigtay beelaha xawaadle iyo abgaal
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka rajab sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan labaatanka bisha saddexaad ee maarso laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan weerar ayaa xalay lagu qaaday ciidamada fadhiisinka ku leh deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka beriire oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ilaa iyo hadda lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha soo gaaray askarta dowladda khasaare ayaa ka dhashay madaafiic daraad lagu garaacay saldhigga xalana ee shisheeyuhu deggan yahay warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dhowaan madaafiic loo adeegsaday oo ay mujaahidiintu ku qaadeen taliska ugu weyn ciidanka shisheeye ay ku leeyihiin soomaaliya tiro madaafiic dhowr ah ayaa gudaha u galay xerada xalana ee magaalada muqdisho madaafiicdaas ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray shisheeyaha inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaas lagu burburiyey saddex gaari oo ay lahaayeen u-n-ka kuwaasoo saad u qaadi jiray ciidanka maraykanka dowladda itoobiya ayaa culays ku sii kordhisay dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya mid ka mid a dadka siyaasadda u dhuun daloole ee ku sugan dhulka soomaalida ee itoobiya ay gumaysato ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamadii iyo saraakiishii la shaqay jiray maamulkii hore ee itoobiya iminkana uu shaqeeya kan iminka jooga ay dhibaato ku hayaan dadka deegaanka waxa uu sheegay in dadkaasi ay leeyihiin dhaqankii amxaarada islamarkaasina ay aad u dhaawaceen bulshada deegaanka asigoo warbaahinta la hadlayo ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi aanay ahayn wax loo dulqaadan karayo
degmooyinka iyo gobolladaba dadkan maamulka weli hayaa waa kuwii cabdiilayuun oon weli siminaar xataa la siin dadka inaan la dhibin aan la siin hooyada ifo labaatan sana ku maqnayd ee siddeetan iyo shan jirka ee dib ugu soo laabatay meeshuu aabbaheed ku dhashay ee iyada ku dhalatay intay timaadda in wiilii boolisi marba dhinac u jiido oo u riixriixo oo u bahdilo waa wax aanad uga xumayn runtii waxaanan aynu ognahay tallaabadii cabdiilay uu sameeyey shayaadiintii la yska naaray ee meel alla meelay maanta ku sugan yihiin aan la ogi ayna jirin in sida kuwii oo kale shayaadiin acuudu billahi min ashaytaan rajiim la iska odhan doono meelay ku dhaceenna la waayi doono waynu garan karnaa laanshihii iyo wadaniyaddii baa ka maqan inuu axmaaro un walaala ka dhigto axmaaro iyo goondar iyo goojaam iyo halkaa inuu maatama uun aado oo axmaar iyo qashin uun uu hayaysiiyo waxaa oga wanaagsan inuu wardheer dego oo uu garbadda uu ka soo toosuu ka aana dhamo oo uu dadka isjeclaysiiyo intuu dadka isku darayu kala dirayo dhowr iyo toban madaxweynaha soo maray deegaanka kii ilaahnimada sheegtay halkuu ku jira waynu ognahay laba sana hadda usii dhammaanaysa wax yarbaa uga dhinad inuu ilaahnimo sheegto kiibaa dadkan haysan kari waayey oo nooc walba labiyo toban sano ka badan dulmin kari waayey intee lag buu marka mustafa jilac ku dulmin karaa kii awoodda faraha badnaa awooddiisii isu keenay ee quwadiisii isu keenay nooc walba oo xumaan lahayd sameeyey baa dulmi yaa sii haysan kari waayey oo awood ku haysan kari waayey intee lag buu marka jilac ku haysan karaa isagu hadduu dadka sidan u dhaami waayo haddii qorshe la keeni waayo baabulathonka aynu leenahay magaalada dallas baa ka baabulethon badan iyo sabarbankeeda oo toddoba milyan ay ku nooshahay innaguna toddoba milyan siddeed milyan baynu nahay baan idhaahnaa sideed milyan oo wada qaraabaha oo haddaan ceeloogeedeen tagaan wada garanaya dadki oo haddaan dhagago-aan tagaan wada garanaya dadki baynu nahay oo yar oo tira yar oo wada muslin oo ehel oo ilmaabti ilmeedo ilmaadeer qaraabo ah ma waxaad arkaysaa tii sidii ahayd dulan cad oo inta etoobiya ka yimaada lasoo bacarimiye laisu soo mariyo dhexda qolo ku hawlgalaysa ad arkaysaa shalayna ku hawlgalaysa waxaan leeyahay marka dadkeenna ha loo turo dadkeenna dib ha loogu noqdo ha loo turo dadkeenna waa in dheregtay in baaba'day in dheregtay in baaba'day wiilka inuu isqariyo ay ahayd ee dembiilaha shalay ahaa ee safka hore lasoo dhigayo ee dadkii nooc uu doono inuu ula dhaqma rabo ee hooyada intay ceeloogaadeen ka qaxdo aabbeed ku dhashay ifa labaatanka sano ku maqnayd maanta markay timid ceeloogaadeen haddana lagu jiijiidaya maanta ee gurigeedii intii loogu yimid la bahdilayo waxay ka cadhaysiinaysaa dad fara badan aad bay uga cadhaysiinaysaa dad fara badan haddii la cadhoodana waa laysla fool xumaan haddii laysla fool xumaadana deganaanshaan imanaynin etoobiya maanta bal dib u fiiriya oo ogaada waxay tahay iyadii baa kala cararaysaoo rafaadsan oo baaba'san iyadii baan dowladnima ka soo soconin oo quwadiyo qowmiyadiyo qabaayil laysu kala faquuqday xmaara meeshan e b b wadata oo bacriminaysa mustafiya qolo uu wato degmada wardheer baa waxaa la rabaa in centralizationka laga soo magacaabo duqa magaalada degmada wardheer oo axmaar aan toddoba maalmood qabaysan uu ku yimaado se waxaa la rabaa ceelogaadeena ceelogaadeenna in intay wiilal loo soo diro lii boolisa ay dejiyaan markii abiy axmed uu ra-iisul wasaare ka noqday dalka etoobiya waxaa xabsiyada laga sii daayay qaar ka mid a dadkii xirnaa waxaana ummadda loo sheegay in maamulka iminka jiraa uu ka fiican yahay kii hore ha yeeshee etoobiya madaxda unbaa isbedesho maahane isma bedesho siyaasadeedu waxaynu ku dhisan tahay gumaysi qoto dheer iminka ayaa dadkii beenta rumaystay waxa ay dareemayaan xaqiiqada dhabta ah mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay kelimad uu jeedinaya amiirka cusub ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab sheekh khaalid baadarfi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna salmaan axmed
بما ملكوا وراحوا يبذلون ولم تغررهم الدنيا بطمع
waad mahadsan tahay walaalka xilli dambe oo xalay ka mid ah mu'asasada warbaahineed almalaaxim ayaa baahisay kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo amiirka cusub ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab asheykh khaalid bin cumar baatarfi kelimadan waxaa ciwaan looga dhigay waa labada wanaag un midood wuxuuna sheekhu baycada ugu cusboonaysiiyey amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida sheekh ayman addawaahiri إلى شيخنا وأميرنا المفضال الشيخ أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الحق خطانا وخطاه فإني أبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أثرة علي ما استطعت لذلك سبيلا وألا أنازع الأمر أهله وأبايعك على الجهاد في سبيل الله وإقامة شرع الله في الأرض وهذه البيعة عني وعن جميع إخواني في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب waxaa kelimadan oo la dhagaysan karo qadar labaatan daqiiqa ah uu sheekhu ku sheegay in mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ay ka go-an tahay inay sii wadaan halganka iyo dagaalka ay kula jiraan maraykanka iyo xukaamta ee ka talisa wadamada caalamka islaamka wuxuuna sheegay inay ku sugnaan doonaan dhabihii ay ku baxeen hogaamiyaashii hore isagoona dadka muslimiinta ah jamacaadka jihaadiga culimada iyo afraaddii ka tacsiyeysay istishaadka sheekh abi hureyra qaasim arriimi uga mahad celiyey tacsidaas ay usoo direen isagoona sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ugu baaqay inay ku taagnaadaan dhabbihii ay ku shahiideen hogaamiyaashooda oo ugu dambeeyey asheykh abi hureyra qaasim arriimi wuxuu sidoo kale mujaahidiinta faray inay ku dadaalaan sidii ay uga argudan lahaayeen maraykanka waxaana dhanka kale uu sheekhu kelimadan ee ku hambaliyeeyey weeraradii waaweynaa ee belidoogle iyo mandhabey kuwaasoo naftood horyaal ka tirsan xarakat al-shabaab almujaahidiin ay ku qaadeen ciidamada maraykanka ee deganaa halkaas khasaare ba-an oo dhimisho iyo dhaawac isugu jira islamarkaana gaaraya boqolaal askarina ay halkaas ka dhasheen kelimada waa mid dheer labaatan daqiiqo in ka badan ayaa la dhagaysan karaa waxaana ciwaankeedu yahay inamaa hiya ixda alxusnayeyn insha allah waxaan rajeynaynaa in barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aan kusoo gudbinno tarjamada kelimada oo dhammaystiran munaasabad gebagaba uu ahayd casharka tafsiirka qur-aanka kariimka oo muddo socday ayaa lagu qabtay masjid ku yaala wilaayadii islaamiga ee gado masjidka jaamaca ah ee ku yaala wilaayadii islaamiga ee gado ayaa lagu qabtay munaasabad gunaanad u ahayd barashada tafsiirka qur-aanka kariimka kaasoo u socday qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ugu horreyn qaar ka mid a ardaydii soo dhammaysatay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka warbixiyey wixii ay faa'iideen waxaan qur-aanka ilaahay ka fahmay in qofka ilaahay adduunyo siiyo iimaanna uusan oogu darin ay halaagayso ayadana ay ka halaagsamayso ilaahay asagoo noo sheegay midda ayada ah ninka hantida la siiyey asagoo nooga qarsoona ilaahay wuxuu yidhi ina qaanuuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayh fabaqaa calayhim waaataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuucu bilcusbati ulilquwa id qaala lahu qowmahu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin wabtaqi fiima aataaka allahu daara alaakhira walaa tansi nasiibaka min addunya وأحسن كما أحسن الله إليك تدفع الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين waxaan ka fahmay qur-aanka kariimka qolo kastoo xaq wada inaan xaqa laga qaadan jirin dadka xaqa wadana ay dad yar yihiin waxaana ka mid ahaa qisaskii ambiyada sida- sida nebiyullaahi nuux oo yidhi qaala rabbi innii dacawtu qowmii leylan wanahaara falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaara waxaana ka mid ahaa kuwii nebi nuux oo yidhi qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa agsarta jidaalanaa fa'tinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin waxaana kaloo ka fahmay qisaskii ambiyada sida nebiyullaahi huud aayadda konton iyo labaad ilaa aayadda konton iyo saddexaad oo dhehaysay uu ku dhahayay wayaa qowm istakfiruu rabbakum tuma tuubuu ilayhi yursil isamaa'a calaykum midraara wayzidkum quwatan ilaa quwatikum walaa tatawallow mujrimiin waxayna ku jawaabeen qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa bibayinati wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimu'miniin qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa dareen farxadeed ka muujiyey barashada tafsiirka qur-aanka kariimka ee ku soo gebagaboobay deegaankooda afar iyo tobanka boqolkaa la xifdiyey oo idm ilaahay tafsiirkiisa ah wadaadka soo akhriyey allah barakeeyo waa u ducaynaynaa allah barakeeyo asaga laftiisa macallin buu soo lahaa macallin baa wax soo baray laftiisa markuu soo barayna asaguna haddana arduu kiciyey raggii bartay oo hadda iga soo horjeeda ayaguna inay macallimiin noqdaan oo arda sii kiciyaan baa laga rabaa oo ay ku camalfalaan oo ay arrinta sii wadaan oo diinta sii wadaan ummadda waxaa ugu hadal wanaagsan baa layidhi ninka ilaahay subxaana wa tacaala khayrkiisa dadka ugu yeedho ninkaasaa ugu hadal wanaagsan marka kuwii ayagaha allah idin ka dhigo hadalladayda intaasaan ku soo koobahayaa ilaahay subxaana wa tacaala hana barakeeyo horumarkana ha la sii wado waxbarashadana ha la sii wado macallimiintannadana waa u ducaynaynaa oo wadaadkaas qur-aankaas dhameeyey uu ka mid yahay oo kuwo kaloo la midoo hadda wejiyadooda ay hayaan ay ka mid yihiin ilaahay macallin la'aan lama dhigo macallinkuna waa indhaha dadka weeye indhaha dadka weeye ilaahay ha noo barakeeyo kitaabka qur-aanka kariimka ayaa ah xarigga adag ee uu allaah u soo dejiyey addoommihiisa kaasoo hadday si dhab ah u qabsadaan liibaanayaan haddii ay ka foqaanna halaagsamayaan halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheenna cabdisamed cabdulaahi wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa bogaadisay heshiis dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay beelaha xawaadle iyo abgaal isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday deegaanka shaw ee walaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayuu sheekh yuusuf shaqcaysi kaba ku tukaday waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe wuxuu bogaadiyey heshiiskii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhex dhigtay beelaha xawaadle iyo abgaal uu ka dhexeeyo colaad dhuleed waaliga ayaa labadan beelood u sheegay in dagaalka iyaga ka dhexeeya ay u weeciyaan shisheeyaha dalka kusoo duulay kaasoo doonaya inuu xoog ku qabsado dalka soomaaliya nuqabadii hadda waxaa meesha fadhiya waa akhyaarta cidda saddexda cidood akhyaartooda in ilaahay kitaabkiisa lagu difaacin oon dalkan lagu difaacin dalkan hadda isku haysato yaa ka xayiraya etoobiya kenya hadday qabsadaan iyo burundi yaa ka xayiraya hadda haddaad isku diri tagtay annagaa idinka xayirayne uganda burundi yaa ka xayiraya doo qabsado iyo etoobiya siyeenta kaan melino etoobiyana mahan joogta oo bad aan lahayn oo baahidu mahan ku dishay yaa hadday inta soo duulaan qabtaan had yaa ka xayiraya warnimaya waa ajaran tihiine waxaad adigu aadan isu ogolayn miyaad etoobiya oo gashin magaalada ogoshiin kirishtaan wallaahi waddanku waa muhadad in la qabsadaa la rabaa diinkiinu waa muhadad in layda gaalaysiyaa la rabaa dhiiggiinu waa muhadad in la daadsaa la rabaa warda waa laydi ku soo duulay adiguna waxaad mashquul ku tihiin wax ciyaalku aysa mashquul ku noqon war ama lacanad qaata ama kitaabkan ilaahay difaaca taqoyihiinta qaatiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhowaan ay ahayd markii maktabka musaalaxad ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu heshiis taariikhi ah dhex dhigay beelaha xawaadle iyo abgaal kuwaasoo ay dhex taalay colaad duleed waxaana ka sii horeeyey uu maktabka musaalaxada heshiis dhex dhigay beelaha garre iyo eelay warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa